yacni in arrinkan si farsamaysan looga hadlo iyadoo la ilaalinaayo wadahadallada ka jira somalilan iyo soomaaliya iyo wadahadalladaas siday u socon lahaayeen si aysan ayaga lafsadooda u arkin arrin ayaga looladda leeyahay waana arrin sax ah waaye wax walba annaga maadaama mas-uuliyad aan hayno waa inaan yacni qof kasta oo soomaali ah dareenka wanaagsan oo uu qabo inaan la wadaago haddana adinkaa go-aamiyey in ajandaha uu ku sii jiro go-aankiinu ahaa ayagana waa ku mahadsan yihiin adinkana waa ku mahadsantihin waxaan rabaa marka inaan isla fahmno arrinkani waa arrin xasaasi ah waaye maadaama aad wakiil ka tihiin shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dadkii mathalayeen adinka aad tihiin waa inay ogaadaan aragtidiinna iyo fahamkiinna iyo meesha aad ka joogtaan yacni mas-uuliyadda adinkaad u qaadeen waa arrinkan ma aha mid dad loogu daran yahay oo dad lagu lagu xumaynaayo ma aha mid dad loogu roonaanaayo waxaan rabnaa inaan fahno arrinkan inuu yahay arrin masiiri ah oo taabanaya siyaadada shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed annagu cidna kuma xumaynayno dowladna kuma xumaynayno laakiin waxa aan ka hadlayno waa annaga sharciyadaanada iyo siyaadadaanada ayaan ka turjumaynaa taas marka ma aha mid aan dad ama dowlad ama hay-ad ama shirkad aan wakiil aan aan aan ogu nahay cidna annaga wakiil noogama aha dalkeenna annagaa wakiilka ah haddaan mathali waayno waxaa laga yaabaa in bahasha la yidhaahdo in la siyaasadeeyo la yidhaahdo arrintan waxaa laga leeyahay siyaasad arrin siyaasad laga leeyahay ma aha qarannimadeeda siyaasaddeeda annagaa mas-uulka ah marka waa inaan fahamno waxa intaad u soo gasheen ood wakiil ka tihiin waa shacabka soomaaliyeed waxa dhibaaya inaad ka jawaabtaan adinkaa laydinka raba dowlad uguma darnin dowlad kuma xumaynayni dad kuma xumaynayn laakiin danaha annaga waay waxaan ka hadlayno marka cidna dhihi karta danihiinna maxaad ooga hadlaysaan ma jirto ciddii tidhaahdana annaga kama maqlayno oo danaha annaga annagaa naqaano maslaxadaana annagaa naqaano si kastaba aan ahaana xaalad kasta aan ku sugnaano qalbiga annaga iyo niyadaanada waa nool yahay waa soo taagan yahay ma dhimanin waddankan intaan ku soo jirnay waad ogtihiin dhibaato kasta oo lala soo aado intaas dad unbaa ka hadlaya dad unbaa ka jawaabaya waxaan rabaa inaan idiin sheego xeerkan oo guddoomimahaad inta ka akhriyey waxaa waaya dhaxal dhowrkii labaad waayo haddaad ogtihiin dhaxal dhowrkii labaad waayo meeshaan waxaan ka ansixinnay baddii soomaaliyeed ood og tihiin waxaan meeshaan ka soo saarnay sharci ama xeer dhahaya dhaxal dhowr dhaxal dhowr muxuu ahaa dhaxal dhowr waxa aan maanta haysanna waa waxa dhulkeenna korsaana iyo waxa dhulkeenna gudihiisa ku jira waay kaas waay waxa la ilaalinayo yaa loo ilaalina waxaa loo ilaalinaya kuwa hadda jooga iyo kuwa imaan doona kumanaanka sane oo dambe waxaa loo ilaalinaya kaas waa dhaxal ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo la ilaalinayo mashruucan dhaxal dhowrkii labaad waay waa ogtihiin xildhibaano badana aa og dhaxal dhowrkii hore oon inta ku samayn carabna marka inaa ogaataan ujeeddada mashruucaa loo keenay uu guddiga joogtada kaga hadlay adinkaa la idiin soo badi guddigu joogtay go-aan intuu iska gaarasa iskama fuliyo sababta loo keenay waan aragnay baaxadda ay leedahay iyo shacabka soomaaliyeed meesha xaaladooda ay marayso maadaama annaga aan dadkii ka turjumaya aan nahay shacabkii inay ogaadaan golahooda shacabka in ay yihiin kuwa difaacaya danahooda iyo maslaxadooda mudane ali marwooyin waxaan rabaa inaan warkayga ku soo koobo dadna looma dan laha cidna loolama jeedo annagu ma aanan sheegin meel gaar e ma aanan sheegin waa arkayseen waxa inta laga akrinaya waa geyiga soomaaliyeed oo dhan waa shirkaddan inta magaceeda laga akhriyey haddee cid kastaba waa og tahay xaaladeeda waddamada laga soo eriyey waa og tihiin mid iyo laba iyo saddex iyo afar ma ah maanta inay tidhaahdo dowladda soomaaliya ma aqoonsanin waxaan rabnaa samaynaynaa waxaan filayaa qof kasta oo damiir uu ku jiro soomaalinimo ay ku jirto inaysan qaadan karin arrinka asaga ah awood darro kasta iyo tabar kastaba ha hayse mudane ali marweyn adinkoo mahadsan waa mahadsantihiin sida soomaalinimada ay ku jirto wadannimada ay ku jirto ee ay ku dheehan tahay ee shucuurtiinna iyo cabirkiinna aada u soo jeedayseen waa idinkaga mahad celinaynaa wax kasta oo yimaado oo ku saabsan qaranka soomaaliyeed qofna yaan looga danaynin qofna yaan looga baqin qofyana yaan looga xishoonin qaranka soomaaliyeed qof male hal male laba male saddex male kan dhintay kan nool kan imaan doonaa iska leh mas-uuliyaddeena amaamin lahayn adinka idin horsaarantahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu